Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah tuulo ka tirsan balanbalaa oo laga markaasi bixiyey adeega caafimaad oo lacag la-aan ah madaxweynaha dalka oo digniin adag u diray shakhsiyaadka geysta falalka argagixisada iyo xaalad deganaan oo laga dareemaya aag lagu dagaalamay oo magaalada jowhar ah kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhdu waa shanta bisha toban iyo koowaad ee noofembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadaad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada dhalinyaro dhakhaatiira oo ka tirsan hay-adda youth for umma ayaa dhowaan lacag laa ee dabcan daawo lacag la-aan ah u fidiiyey shacabka ku nool tuulada doloolo ee deegaanka deegaan baarlamaaneedka balanbala ee ismaamulka gaarisa mid ka mid ah howlwadeenada hay-adda ayaa ka warbixiyey adeega caafimaad oo ay dadweynaha gaarsiiyeen magaalada dololo oo aan ka qabanaynay gargaar caafimaad oo bilaash ah hay-addan youth for umah waxay ka kooban tahay dhakhtariin oo dhallinyar u badan dhakhtariintaasoo iskaashanayaan sife ay u caawiyaan dadka ku nool tuulayaasha aan qabin isbitaallada oo dadkeedana aan u dhaweyn isbitaalle ay aadaan oon u badan yihiin dad danyar meeshan maanta laiskugu imaaday gargaarkan caafimaadka waxaa qabata hay-adda youth for uma iyada ayadaana ka qeyb qaadatay youth for uma waxaan horaan soo qabanay kaambyo kaloo fara badan oo meelo kaloo badan meeshan waa meesha sagaalaad aan tegayna deegaana gaaris ku yeeshana gaarisa countiga ka koobantana mid aana tegin ma laha midkana waa midka sagaalaad aan qabanayno maanta meeshan waxaa ka faa'iiday ku dhowaad shan boqol oo qof ka badan aan ku qiyaasna dadka imaadeen dadka dad aada u xanuunsan bay ahayn dad danyar caruur maamooyin uur ah dad waayeelle ah dad nooc walba bay imaadeen guddina dhakhtariinta way wala arkeen dhakhtariinta meeshan wala imaan dhakhtariin meel walba dhakhtar baaritaana socda dhakhtar guudaa jiraan dhakhtarka haweenkaa jiraan wax walba dadka daawo bilaasha la siinaya marka waxaan u mahadcelinaynaa cid walba oo gacan ka geysatay gargaarkan caafimaad maanta sifo uu ummadan usoo gaaro khaasatan waxaan mahad gaar u celinaynaa dhallinyarta youth for umma oo xoolahooda iyo wakhtigooda iyo maalkooda wax walba u hureen sida loo qabto gargaarkan caafimaadka ee bilaashka ee ummadda reer dolola loo qabanay madaxweynaha dalka william ruuto ayaa ballanqaaday in maamulkiisa uu si hufan ula tacaali doono falalka argagixisada islamarkaasina la ciribtiri doono shakhsiyaadka geysta falalkaasi waxa uu xuseyey in dowladdu aysan mar dambe ogolaan doonin weeraro argagixisaa oo ka dhaco meel ka mid ah kenya madaxweynaha ayaa intaa ku daray in ay qasab tahay in maleeshiyaadka dilalka iyo falalka argagixisnimo ka geysta ismaamulka laamu ay halkaasi iskaga baxaan hogaamiyaha ugu sarreeya dalka ayaa hadalkani ka sheegay dowlad deegaanka laamu isagoo maalinkii shanaad ku sugan gobolka xeebta ee waddanka na hatuwezi kuruhusu wahalifu na magaidi wakuje wajenge kibanda hapa, na ndio sababu hiyo mawaziri mumewaona hapa, karibu mawaziri tano. Tumekubaliana ya kwamba magaidi lazima watoke hii Lamu, na wasipotoka tutapambana na wao. Mambo ya magaidi hapa, eidha watoke Kenya, si ndio, ama wasafiri waende miguni katika kaunti hii ya Lamu, mambo ya ugaidi, mambo ya usalama, na viongozi wako na jukumu ya kuongelesha wananchi kwa ile njia ambayo inafaa, isikuje kubadilika ikuwe uchochezi na kuleta uhasama kati ya jamii na kati ya madini.
wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka aadan bare ducaale ayaa dhankiisa sheegay in shakhsiyaadka xiriirka la leh kooxda al-shabaab ah ay maalmahooda kooban yihiin sisi tutapiga vita na ya al-shabaab ndani ya Somalia na hapa mpaka zetu, na wale ambaye watakuwa wakihusiana na wakifanya kwa kazi karibu na magaidi, basi siku zenu ziko chache sana.
Niaba ya watu wote wa Lamu Uh, tunatoa shukrani kwa vitengo vyetu vya uh, KDF na vile vile wa Interior Ministry.
si la mid ah dhanka kale madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay in dowladdu aysan marnaba aqbalayn in dekedda mombasa lagu wareejiyo shakhsiyaad ama shirkada gaar ah hapa hakuna port itakuwa privatized, msikuwe na wasiwasi. Siwezi kuruhusu port ya Kenya imilikiwe kibinafsi na watu fulani, haiwezekani. Hiyo port ni mali ya wananchi wa Kenya.
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
waxaa xaalad saakay deganaan ah laga dareemayaa magaalada jowhar gaar ahaan wadada aadaah dhinaca garoonka diyuuradaha halkaasi oo shalay ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan kumaandooska danab iyo ciidamo ka tirsan kuwa madaxtooyada hirshabeelle oo ilaalo u ahaa guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle goobtii lagu dagaalamay ayaa waxaa haatan ku sugan ciidamo kumaandoos danab ah oo de- oo markaasi degan waxaana ilaa iyo haatan la ogeyn sababta dagaalka keentay hayse yeeshee guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle wuxuu sheegay inay ciidamada eh, danab markaasi ay weerar gal ah ku sameeyeen gaadiidkii uu watay wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya magaalada jowhar ayna qorayaan warbaahinada soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay ka socoto waan waan lagu xalinayo dagaalkii dhexmar- dhexmaray ciidamada danab iyo kuwa gaarka ah ee madaxtooyada maamul goboleedkaasi hirshabeelle si gaar ahna kuwii ilaalada u ahaa guddoomiyaha aqalka eraahda ee baarlamaanka ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle maamulka gobolka eraahda degmada hodan ee gobolka banaadirna wuxuu howlgal lagula dagaalamaya daroogada ka sameeyey sandaqa lagu iibin jiray muqaadiraadka oo ku yaala degmada hodan ee gobolka banaadir maamulka oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyey ujeedka howlgalkaasi iyo waxyaabihii suuragalay in lagu soo qabto sidoo kalena tallaabooyinka ay qaadi doonaan caawa waxaa halkaan aan u joognaa ee, hawl noo socotay muddo asbuuc ah oo ku saabsanay tarabuunka dadka degan oo cabasho ka ahaa ee, amni darro iyo caraagis saldhigay u noqotay waddadan hadda aan taagannahay ayaan waqtiga waqtiyo badan waxaan ka wadnay howlgal waxaan u mahadcelinaha ilaahi subxaana wa tacaala kabacdi waxaan u mahadcelinaha ciidamada ammaanka oo isku duuban qaybahooda kala duwan oo runtii muujiyey een, shaqo adag dhowaad toban beri ayay halkan ka shaqaynayeen waxayna uga shaqaynayeen sidii aan u kala fahmi lahayn dukaamada lagu gado daroogada iyo dadka kale ganacsatada ah runtii intii aan howlgalkaas ku jirna waxaan aragnay wax cajiib ah waxaan aragnay meel ka mid ah meelaha ugu halista badan inay waddadaanu noqotay in waddadan la keenay daroogada noocyadeeda kala duwan oo bulsho aad u badan ay ku jiraan ciidamo meelo kale ka yimid iyo dad shacab ay isticmaalayaan kala lugadaa cabitaana iyo wax lamida lugadaa iyo qaarna ay farmashaal yihiin ayaan aragnay marka go'aamaan soo saarnay waad u jeeddaan howlgalaan ka qabannay kuwa dadkii ayaa qaatay kuwa waa xirnay kuwa shatigaan kala noqonnay kuwana degmada hodan oo dhan aan ka mamnuucno sidaa daraaddeed waan u mahad celinaynaa shacabka culammada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee inta naga codsaday markay gacantooda nagu tuseen annaguna aan ku dhowrnay waxaasoo dhanna waxay ku yimaadeen ciidankaas habeen iyo maalin roobka ku da'ayo oo u taagan inay ammaankan aan haysanno iyo kala dambayntan ay soo celiyaan sidaa darteed degmada hodan ma ma dhici karto qof ka mid ah inaan ku aragno daroogo iyo dabakaayo iyo maqaayad iyo farmashiyo iyo dukaan ismeer baartiya ka dhigayaan noocyo kala duwan ay u ekaysinayaan gobolkan waa laga diiday gobolka banaadir sidaad ogtihiin guddoomiyaha gobolka banaadir maalinka uu soo saaray mamnuucidda daroogada meel kasta ha looga daba tago uu yidhi marka siday rabaan ay isugu ekaysiiyeen meeshaan habeenkii waxaa isugu imaan jirtay dad aan caqliga bini'aadanka aysan gelaynin dadkaasu halkaanay qaybaha kala duwan ee daroogada inta ku qaataanay kabacdi magaalada aadi jireen xabadaa la la ridi jiray waxaa dhacday wax aan la aragoo la maqal waxaas marka waad u jeeddaan xasilloonidii tobankii beri ay bandowga aheyd ee ciidamada ammaanku ay kala baarayeen ee howlgalka uu ka socday sida ay nabadda u noqotay waxaan rabnaa shacabkeenna wax alla wixii dhibaato ku ah ayaa loo taagan yahay dalkeenna Een, haddii magaaladii xasillooni ay heshay nabad ma ahan in daroogo iyo aan uga harayno daroogadu xasillooni daraday ka tahay sababta marka qofku daroogoobo wuxuu arka u dhaca wuxuu halkan waa dilaa marka halistaas ayay tahay waxaa jira kuwo kale oo meelo kale naga jira oo huteello waaweyn iyo maqaayado kale oo magaalada ku jira aan howlgal ka wadnaa ayagana kuwaasna waa afka jari karnaa xaggee lagu arkay waxa la leeyahay waa aroosyo oo lix saaca habeennimo dadku aadayaan oo waagu markuu baxo waagu markuu baryaa laga baxaa waxaasoo dhan waxaan rabnaa inaan wax ka qabanno waxaanan kala ogolayn wax dariiq yaalla ma ogolin dabakaayo xuno dariiq taalla iyo jaqaf meel yaal iyo dadka hadda tarabuunka waad ogtihiin nadaafaday ka qaban aan ka qabannay siday ahaa jirtay iyo siday ay tahay waa la ogyahay tarabuunka waxaan ka rabnaa meel ka mida meelaha ugu nabadda badan gobolka banaadir inay noqotay degmada hodan ma yeelayno qof maskaxdiis wax ku soo dhaca inuu ku sameeyo xaq waxay u leeyihiin sida dadku u nool yihiin inay u noolaadaan xaq waxay u leeyihiin inay dhulkooda ay nadaamsadaan waddooyin in loo saaray xaq u leeyihiin oo waddooyin loo bixiyo xaq u leeyihiin dhulkooda inay dhistaan ay xaq u leeyihiin laakiin ma ahan maleeshiyaad abaabulan iyo balaaya inay haysato mana ahan waxa ay ku jireen wax loo dul qaado karo shacabka dalka indunuusiya ayaa maantay mar kale caasimada waddankaasi Jak- ee jakaarta ka sameeyey banaanbax weyn oo ay garab istaag ugu muujinayaan du- eh, dadweynaha falastiin tani ayaa imaanaysa iyadoo isbitaal ku yaala khaza oo ay siiskooda uga shaqeeyaan dad ka soo jeeda indunuusiya wajahaya gabaad dhanka agabka iyo adeegyada caafimaadka waxaa halkaasi saameyn ku yeeshay duqeymaha israa'iil iyo go'doomintii la geliyey marinka khaza tan iyo toddobadii bishii hore ee oktoobar waxaa duqeymaha israa'iil ee khaza lagu dilay sagaal kun afar boqol siddeetan iyo siddeed qof oo falastiiniyiin ah halka dhanka israa'iil ah ay ka dhinteen in ka badan kun iyo afar boqol oo qof